halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal horodhacii warqaddii koowaad ee butros oo aannu barnaamijkeenni kan ka horreeyey idinku bilownay waxaana soo aragnay inkastoo rasuul butros uu ahaa nin itaal daran haddana sayid ciise masiix horay ayuu u sii sheegay inuu u adkaan doono sida dhagax oo kale mu'miniinta oo dhan waxay noqonayaan dhagxaan laysku keenay oo qayb ka ah jidhka masiixa ama kiniisadda nin waliba oo masiixi ah wuxuu yeelanayaa ad adeeg ka duwan kii hore markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii aayaddii labaad markaasoo rasuul butros ou lahaa aniga ah butros oo lagu doortay aqoontii ilaaha aabbaha ahu horay u sii ogaa waxaa suuragal ah in adigu aad tidhaahdo ilaah dadka oo dhan uguma yeedhin inay noqdaan mu'miniintiisa hase ahaatee taasu ma ahan waxa qorninka quduuska ahi uu inoo sheegayo waxaa sayid ciise masiix uu inoogu sheegayaa injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka lixaad aayadda toddoba iyo soddonaad sida tan dhammaan wuxuu aabbuhu i siiyo way ii imaan doonaan oo kii ii yimaadaana ma eryi doono waxaa casumaadda iska leh mid waliba ee doonaya oo u yimaada masiixa waa casumaad ay leeyihiin dadka oo dhan laakiin dadku waa inay ka soo jawaabaan casumaadda loo fidiyey oo yidhaahdaan waannu aqbalnay casumaadii masiixa ama dooni mayno sida looga soo jawaabayana waa xil aniga iyo adigaba ina saaran oo cawaaqibka ay leedahayna waxaa dhaxlaya carruurta carruurteeda rasuul butros wuxuu ina soo dhex istaajinayaa badweyn marka uu leeyahay sida ku qoran aayadda labaad oo lagu doortay aqoontii ilaaha aabbaha ahu horay u sii ogaa marka aad eegto arrinkaasi ilaah wuxuu horay u sii ambaqaadayaa ilaa maanta qorshayaashiisa haddaba waa qasab inay jiraan haatan qorshayaal aan weli la dhammaystirin wuxuuna doortay qorshahan badbaadada waxaana ka mid ah in butros oo isaga la doortay wakhti aan dhoweyn uu dadka ku wacdiyo injiilka ciise masiix oo ah badbaadiyaha dunida marka nin ma hor istaagi karo qorshayaasha horay loo sii diyaariyey ee ilaah taasoo midkaya waliba uu ka ciyaarayo door wax ku ool ah baafinta injiilka ciise masiix ninna ma hor joogsan karo injiilka ciise masiix ee haddii sida uu yahay loo raaco lagu liibaanayo adduun iyo aakhiraba sababtaasi aawadeed ayaan loo hor istaagi karin injiilka ciise masiix waayo waxtar buu u leeyahay insaanka oo dhan wakhti waliba waxaase jira kuwa xumaan ka raadiya qorshayaasha quduuska ah ee ilaah iyo inuu leeyahay qorshe waxay u malaynayaan in ilaah iyaga aanu jecleen oo uu dad aan iyaga ahayn doonayo balse qorshayaasha ilaah waxaa lagu sameeyaa aaminnimo oo kuwa isaga rumaystaana ma shallaayaan saaxib ilaah waa wanaagsan yahay waana quman yahay oo isagu waa ilaah jacayl iyo nimco iyo weliba naxariisba ku idishahay wuxuu doonayaa inuu ina badbaadiyo oo wuxuu doonayaa inay noloshayadu lahaato farxad ilaah waa kan aynu ku kalsoonaan karno war maxay qaldan tahay in qaarkeen ay qorshayaasha ilaah u arkaan siyaabo qaldan amaba ay ka hor yimaadaan iyagoo welibana ku faraxsan qorshayaal dad uu iska leeyahay amaba dad ka yimid haddii aan khibradayda idinka warramo waxaa dhacday waxaa dhacday inaan u duulay johannesburg waa koonfur afrika caasimaddeeda oo intii ayaan diyaaraddu duulin waxaa inala hadlay ninka kabtanka ka ah diyaaradda wuxuuna inoo sheegay in hawadu ay wanaagsan tahay cirkuna aanu caad lahayn oo aynu dulmari doonno usambisi river iyo dalal badan oo afrikada koonfureed iyo weliba afrikada dhexe ah sidii uu yidhi bay noqotay oo hawadu way wacneed oo cirkuna caad ma lahayn balse ninna kama keenin dadkii diyaaradda saarnaa wax murun ah hadalkii kabtanka diyaaradda miyaanay haddaba qaldaneen in qorshayaasha ilaah su'aalo laga keeno welibana markii dadku qorshayaal ay la yimaadaan lagu doodo inay macquul yihiin waxaan idiin sheegayaa in ilaah uu garanayo xaaladaha dhibaatooyinka iyo marxaladaha gurracan ee jiil waliba oo dunida ku nool ha ahaadeen kuwa maanta jooga iyo kuwa imaan doona ah isagu waa garanayaa qorshayaasheenna iyo sida ay wax waliba ku dambayn doonaan wuxuuna iminka butros inoo sheegayaa oo uu leeyahay oo lagu doortay aqoontii ilaaha aabbaha ahu hore u sii ogaa marka uu sidaas leeyahay rasuulku wuxuu inoo sheegayaa waxyaabi ilaah uu sameeyey wakhti hore iminka wuxuu kaloo inoo sheegayaa shaqada ruuxa quduuska ah marka uu leeyahay oo quduus lagaga dhigay ruuxa xagga addeecidda iyo rushaynta dhiiggii ciise masiix nimco iyo nabadu ha idiin bateen bal aan iminka idiin xusuusiyo markii ereyga quduuska dhigis lagu sunto masiixa waxay ka micno tahay in masiixa qudhiisa uu yahay xaqnimadeenna waayo innagu un ma wanaagsanaan karno marka la eego heerkeenna waxaana ugu wacan inaynu innagu isaga ku dhannahay ama kaamil ku noqonayno masiixa oo ah kan ina jecel si kale oo hadalka loo dhigi karo oo taas ka wanaagsan ma lahan waayo waa heerka aynu masiixa ku leenahay kan aynu xaq ku noqon karno ninna heli maayo xaqnimo u gaar ah waayo dadka oo dhaniba way dembaabeen laakiin way gaari waayeen ammaanta ilaah markii ereyga quduuska dhigista loo isticmaalo ruuxa quduuska ah waxay taasu ka micno tahay wax kale marka rasuul butros uu leeyahay oo quduus lagaga dhigay ruuxa wuxuu ka hadlayaa howsha ruuxa quduuska ah ee dunidan taasoo aan dadka ka soo leexinin dariiqii baadida ahaa laakiin keenaysa dhalashada cusub oo welibana ruuxu wuxuu ka shaqeeyaa noloshayada inuu kobciyo garaadkeenna iyo inay xikmaddii inoo kororto waxaad arkaysaa dad badan oo lagu leeyahay waxay haystaan b h d laakiin haddana aan waxba istaahilin aqoonta aan lahayn ruuxa waa mid aqoonta dhegaystayaal aan lahayn ruuxa waa mid aan waxba taraynin oo aan lahayn hogaamin iftiin iyo aqoon hoose iyo firfircoonaan howsha qofku midho dhalin mayso haddaannu lahayn ruuxa quduuska ah oo welibana qofku ku najixi maayo dadaalkiisa macnuhu ma ahan in qofku aanu lacag yeelanaynin iyo magac balse xitaa haddii uu magac iyo hantiba yeesho haddana wax baa ka maqnaanaya oo la arki maayo waxa noloshiisa siin kara iyo waxa uu u baahan yahay haddaannu lahayn nolosha ruuxa quduuska ah waa qanacsanaan xagga gudaha ah dhegaystayaal waxaannu garanaynaa kuwa lacagta leh sida ay u caytamaan oy u caroodaan oy ugu haliilaan mararka qaarkood inay wax laayaan oy baabi'iyaan waxaa noloshiisa ka maqan ruuxa quduuska ah ee ilaah qofku haddaannu lahayn ruuxa quduuska ah oo noloshiisa ku jirta wuxuu noqonayaa sida carruur oo welibana waxaa jira kuwa isku sheegaya inay masiixiyiin yihiin haddana aan lahayn garashada ruux ahaaneed ama aannu ruuxa masiixu ku jirin waxayna samada tegayaan iyagoo weli carruur ah haddaba shaqada ruuxa quduuska ah uu hayo waxa weeye in laynagu daahiriyo dunida marka waa intaasi maanka lagu hayo oo qofka masiixiga ahina uu garto inuu u baahan yahay in ruuxa quduuska ahi uu ka dhex shaqeeyo waxaa jira kuwa ka hadla in qofku uu yeesho nolol kaafisa oo qanacsanaan leh laakiin dadka ma baraan laakiin dadku ma baraan in ruuxa quduuska ah ee ilaah uu yahay kan keeni kara nolol masiixinimo oo taam ah iyadoo aan shakhsina lagu eedaynaynin fikradihiisa haddana ninna ilaah kama madax bannaanaan karo oo waxaa hadallada ilaah ay inoo sheegayaan in quduuska dhigidda laga helo ruuxa quduuska ah laakiin ninna ka heli maayo nolol masiixinimo dariiq isagu uu dhigtay waxaa nolosha masiixinimada oo taamka ah taabageliya ruuxa quduuska ah sida qorninka quduuska ah laynoogu sheegayo iminka bal aan ku yara noqdo dhegaystayaal saddexnimada rabbaaniga ah ee aayaddan ku qoran marka rasuul butros uu leeyahay oo lagu doortay aqoontii ilaaha aabbaha ahuu horay u sii ogaa marka ay sidaasi tahay ilaaha aabbaha ah ayaa horay qorshaha u sii dejiyey oo waxaa quduus lagaga dhigay ruuxa waxaana weeye in qofka masiixiga ah lagu hago uu difaaca ruuxa quduuska ah waxaana taasoo ay muujinaysaa shaqada ruuxa quduuska ah wuxuu kaloo rasuulku raaciyey oo uu leeyahay oo aynu quduusnimadaas ka helnay xagga addeecidda iyo rushaynta dhiiggii ciise masiix waxay taasu daboolka ka qaadaysaa isku xirnaanta saddexnimada rabbaaniga ah iyo waxqabadkooda waxaa laynoo sheegay ilaaha aabbaha ah ruuxa quduuska ah iyo ciise masiix oo isagu noqday allabarigii la saaray isku tallaabta kaasoo ay tahay inaynu reenreen ku raacno haatan waxaa laga yaabaa in qaarkiin aad ka welwelaysaan inaad ka mid tihiin kuwa la doortay iyo in kale haddaba dadka laba ayaa loo qaybiyaa waa kuwa lagu wacdiyayo hadalka eh waxaana weeye mid waliba oo doonaya inuu raaco masiixa iyo mid waliba ee aan doonaynin inuu raaco masiixa waxaa labadaasi lagu kala ogaan karaa inay ka soo jawaabaan inay masiixa addeecaan iyo in kale haddii qofku masiixa addeeco iyo inuu rumaysan yahay in masiixu uu yahay sayidkiisa haddii markaasi aad tahay masiixa kuwiisii dabadeedna waxaad bilaabaysaa inaad jeclaato masiixa sayid ciise masiix qudhiisaa wuxuu leeyahay haddii aad i jeceshihiin dhowra amaradayda miyaad haddaba adigu samaysaa wax waliba ee aad doonayso ama qalbiga aad ka jeceshahay oo haddana miyay taasu kula noqotaa inay tahay waxa ilaah uu kaa doonayo waxaan kuu sheegayaa haddii aad tahay kuwiisa waxaad bilaabaysaa inaad masiixa mudiic u ahaato haddaan fasirka aayadda labaad horay idinku sii wadno ayaa rasuul butros uu leeyahay iyo rushaynta dhiigga haddaba waxaa jira beryaha kan in aan dad badani xoogga saarin dhiigga masiixa ahmiyadda dhiigga masiixu uu leeyahay waxa weeye in dhiiggiisii innaga darteen loo daadiyey oo uu noloshiisii bixiyey waxaana horay qorniinka laynoogu soo sheegay in nafta jirku ay dhiig ku dhex jirto wuxuu haddaba masiixu daadiyey dhiiggii nafsaddiisa si aniga iyo adigu aynu u haysanno nolosha waxaad markaasi xusuusataa in butros warqaddan uu u qorayey yuhuudda asalkoodu ahaa sharciga waxaanay ahaayeen kuwo ku kala fidhiidhsan deegaanada aasiyada yar oo rumaysan masiixa waxay aad u garanayeen kitaabka axdigii hore oo waxay garansiisnaayeen in wadaadka sare oo dhiig ku rushayn jiray quduuska quduusyada oo ah meesha ugu quduusan ee macbudka oo ay ooli jireen sanduuqa axdiga halkaasoo dushiisa uu saaran yahay kursigii naxariista haatan ciise masiix ayaa wuxuu qaaday dhiiggiisii qaaliga ahaa wuxuu la tegay carshigii ilaah waana carshiga innaga laynagu eedeeyey inaynu nahay eedaysanayaal wuxuuna halkaasi ku rusheeyey dhiiggiisii wuxuu noloshiisii u bixiyey ciqaabtii innagu aynu lahayn iminka carshigii ciqaabta wuxuu noqday carshiga ama kursiga nimcada halkaasoo aniga iyo adiguba aynu tagno oon ka helno badbaadada waxay tanu i xasuusinaysaa dhegaystayaal qiso qusaysa shil xun oo tareen xamuulka qaada aafeeyey wakhti aan dhoweyn waxaana tareenkii uu ku dhacay fatuuro yar waxaana ku halligmay dad fara badan markii la gaaray wakhtigii maxkamadda ayaa qofkii joogay halka tariinka uu ka gooyoy jidka gawaaridu ay maraan ee ilaaliyaha ahaa waxaa la weydiiyey oo lagu yidhi halkeebaad joogtay wakhtigii shilku uu dhacay wuxuu haddaba ku jawaabay ninkaasi waxaan joogay isgooska jidka tareenka iyo kan gawaarida waxaa la weydiiyey oo kale miyaad haysatay tooshka ama faynuusta u digaysa gawaarida inayan soo gelin waddada wuxuu yidhi haa waan haystay markaasaa lagu yidhi miyaad faynuustii ruuxday si gawaarida waddada soo gelaysa ay u arkaan wuxuuna yidhi haa waan ruuxay si gawaaridu ay u aragto waxay maxkamaddii la noqotay in ninkaasu aanu wax dembi ah lahayn markii uu maxkamaddii bannaanka uga soo baxay ayaa waxaa la maqlay isagoo leh waxaan ku faraxsanahay inaanay i weydiinin inay feenuustii i faysay iyo in kale waayo markaas iyada ah feenuustii weyneed gaaskiibaa ka dhammaaday oo iftiin ma lahayn darawalkii gaarigaas watayna wuxuu u qaatay inaannu tareenku soo dhoweyn markaasuu waddadii galay oo waxaa halkaasi ka dhacay shil daran oo weyn oo xanuun badan saaxib waxaa jira maanta kuwo badan oo lulaya feenuuso aan iftiin lahayn oo ku qatalaya markaana haddii farriinta aad dadka ugu baaqayso uu ka maqan yahay dhiigga masiixa iyo rushaynta dhiigga ee daahirisa dembiyada waxaan kuu sheegayaa in balag lagu lulay ama lagu hoday ama lagu khiyaaneeyey ahmiyadda dhiigga qaaliga ah ee masiixa waa xudunta injiilada ugu dambaynta wuxuu rasuulku soo gaaray furaha aayadda wuxuuna leeyahay nimco ha idinla jirto marka uu saas leeyahay iyadoo ay ugu wacan tahay shaqada saddexnimada rabbaaniga ah ayaa ilaah horay uu u qorsheeyey in masiixu inoo dhinto iyo in ruuxa quduuska ah inagu dhex jirto si ay inooga dhigto qof suuban oo haatan ilaah wuxuu inagu badbaadinayaa nimcadiisa haddii markaasi aan idiin dhammaystiro fasirka aayadda labaad ayaa rasuul butros leeyahay nimco iyo nabaduha idiin bateen marka ay sidatan tahay dhagaystee haddii aadan haysanin nimcada ilaah heli maysid nabadda ilaah haddii aad leedahay firqadiimeedyada qaarkood waxaan ku xaqiijinayaa inaadan lahaanaynin nabadda ilaah waxaana gurigaaga ku badanaya fadqalallo qaylo iyo wax kasta ee keena farxaddarro marka nimcada ilaah ee keenta nabadda ilaah waxaa u baahan mid waliba haddii markaasi adigu aadan iminkaba rumaysnayn masiixa oo isagu kuu daadiyey dhiiggiisa wax nabad ah ku haysan maysid qalbigaaga marka aniga ii sheegi maysid inaanad nabad haysanin waxaa la helaa nabad iyo hubaal iyo farxad markii aynu garanno in dembiyadeenna la cafiyey haddaba simon butros balag inoo luli maayo amase faynuus aan ilays lahayn inooma lulin innaga welibana ka hadli maayo shay xujo ah ninkan horay u ahaan jiray kalluumaystaha wuxuu garanayaa nabad iyo nimco lagu helo dhiigga masiixa masiixa qudhiisa ayaa isaga sidaasu sheegay wuxuu garanayaa taas waayo masiixa ayaa isaga u dhintay oo wuxuu arkay halka lagu aasay wuxuuna kaloo arkay halka sayid ciise masiix dhimashadii uu kaga sara kacay haddaba ninkii dabacsanaa oo aan hal adeega haddaba ninkii dabacsanaa oo aan hal adeega lahayn oo kalsooniduna ay ku yareed ayaa iminka laga dhigay dhagaxa kiniisadda aasaas looga dhigay wuxuu dadka kala hadlayaa masiixa maalinta bentecost oo wuxuu ku wacdinayaa dhimashada iyo sarakicidda masiixa wuxuu masiixa aawgii u gelayaa xabsi waana la silcin doonaa oo wuxuu qori doonaa warqad tan aynu iminka baranayna ah ugu dambayntana waxaa loo qodbi doonaa isla sidii masiixa loo qodbay injiilka aawgii maadaama aynu wakhti dheer siinay faallada aayadda labaad ee warqaddan koowaad ayaa waxaan hubaa inaad igu raacayso in rasuul butros aanu ahayn kalluumayste wuxuu si tafatiran uga hadlay waxbaridda ku taxalluqda doorashada ilaah ee horay loo goostay iyo axwaalka ilaah ee ku saabsan garashada dadka intaan dunida la abuurin haddaba waxyaabahaasi uu ka hadlayo waxay ka yimaadeen dhankii ilaah oo si kale oo aynu u fasirin karnana ma lahan waxaannu ka hadlaynaa ilaah aan la koobi karin waxgarashadiisa oo wax walibana garanaya aqoontiisa dheer waxay ka micno tahay inuu garanayo qorsho waliba ee la qiyaaso oo wuxuu garanayaa waxa uu samayn doono maadaama aynu ka hadlayno aqoontii ilaaha aabbaha ahu horay u sii ogaa ayaan waxaan ka soo qaadanayaa hal ama laba eray doctor lewis sbray buuggii uu qoray ee ahaa systematic theology wuxuu ditoorku leeyahay aqoonta dheer ee ilaah waxay ka micno tahay ujeeddo la gaaray waa aqoon uu ku gaaray ama uu ku yeeshay qaadirnimadiisa wuxuu garasho dheer u leeyahay waxa taagan iyo waxa soo socda oo aqoontii ilaaha aabbaha ahu horay u sii ogaa waxay ka micno tahay wax soo socda iyo munaasabad imaanaysa mustaqbalka saaxiib aan idinku celiyo in innaga oo dhan aynu ka hadlayno ilaah aan bilow iyo dhammaad lahayn waxaan leennahay qalbi iyo maan xadaysan laakiin ilaah wuxuu leeyahay garasho iyo aqoon aan xadaysnayn waxaa la ii sheegay in maskaxda bini'aadanka ee weliba culus ay tahay ilaa iyo siddeed rodol oo maskax culayskeedu uu yahay siddeed rodol ma yeelan karto wax waliba ee ku saabsan ilaah aan xadaysnayn aqoontiisa oo isagu sameeyey wax waliba ee carshiga yaalla maadaama ilaah qaadir uu yahay oo uu garanayo wax waliba ee dhacaya ama dhici kara ayaan anigu ku kalsoonahay oo dhankaas ayaan u soconayaa iminka markii aad eegto aayadda xigta ee saddexaad ayaa rasuul butros dib uu ugu noqonayaa wixii tegey wuxuuna leeyahay sida tan ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan ammaanuha u ahaato ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix naxariistiisa badan aawadeed ayuu mar kale ina dhalay inaynu rajo nool ku helnay sarakiciddii ciise masiix ka soo sarakacay kuwii dhintay hadalka halkan loo isticmaalay ee ammaanta waa erey gariig ah wuxuuna noqonayaa eulogi kitaabka axdiga cusub markii aad eegto ereygan dadka looma isticmaalin ilaah dadka ammaani maayo laakiin dadku waxay ammaanaan ilaah waayo isagu waa aabbaha markii aynu eegno dhaqankeenna maanta waxaynu maqalnaa odayaal wiilashooda ammaanaya balse way yar tahay inaad aragto wiil aabbihii ammaanaya ha yeeshee innaga oo dhan waa inaynu ammaanno ilaaha aabbaha ah wuxuuna rasuul butros leeyahay ammaanu ha u ahaato ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix haddaba ilaaha aabbaha ah waa aabbaha sayidkeenna ciise masiix waxaa intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal waxbaristeennii caawa
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin